dowladda federaalk ayaa maanta mas-uuliyiin iyo ciidamo waxay ka dejisay garoonka diyaaradaha degmada garbaharey iyadoona ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah hogaamiyaha markii saddexaad isku caleema saaray magaalada kismaayo ee axmed madoobe ay noo soo jeedinaya cabdulaahi soomaali kadib markii bishii oktoobar ee sanadkan laba kun afar iyo labaatan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe uu ka baxay shir madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu muqdisho ay ku lahaayeen oo puntland ay ka maqnayd kana hor yimaday qorshaha siyaasadaysan ee madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud uu ku sheegay oo howlgelidda doorashooyin qof iyo cod ah waxaa sii xumaanayay xiriirka siyaasadeed ee labada dhinac oo awalba aan wanaagsanayn axmed madoobe ayaa ku dooday in doorasho uu qabsanayo si uu mar saddexaad kursigu ugu fadhiisto waxaana xildhibaano uu soo xushay shan iyo labaatankii bishan nofembar ay madaxweyne ugu doorteen gudaha magaalada kismaayo iyadoo awalba hore loo sii ogaa in asigu uu soo noqon doono murashaxiinta kale ee la tartamayana ay magacuyaal yihiin intii uu doorashada ku howlanaa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo muqdisho fadhigiisu yahay horeyna u ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee maamulka ayaa asigoo ka shidaal qaadanaya madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxa uu maleegay dhagaro badan waxaanuu la wareegay qaar ka mid ah ciidamadii axmed madoobe iminka deegaan xeebeedka raaskambooni waxaa isku hor fadhiya oo isu muuqda ciidamo labada dhinac kala taabacsan kuwaasoo qaarkood madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse ay diyaarada ka soo saareen magaalada muqdisho qaarna axmed madoobe uu kismaayo doomo iyo laashash kaga soo daadgureeyey waxaana xusid mudan in ciidamadii halkaa jubbaland horay ugu joogay ay dowladda federaalka oo tashkiilsatay in ka mid ahna iminka ay axmed madoobe u soo noqdeen labada dhinac ayaa gorgortan xoog leh waxa ay la gelayaan ciidamada iyadoo ballanqaadyo loo samaynayo sida dallacsiin iyo weliba dhaqaale taasina waxay lababogolayn ku riday askarta iyo saraakiisha qaarkood iyadoo mid waliba hadba dhinac eegayo saraakiisha ayaa iminka waxay helayaan dhaqaale mug leh inkastoo ay suuragal tahay in ha dhowto akoonadooda laga daba tago taliyaha ciidamada jubbaland ee raaskambooni buurgaabo iyo weliba kudhaa kuna magacownaa guddoomiyaha degmada badhaadhe inkasta oo degmadaas xarakada shabaabulmujaahidiin ay maamusho ayaa ah ninka ugu sarreeya ee axmed madoobe lagala wareegay islamarkaana dhabarjebinta ku sameeyey maamulka axmed madoobe iminka waxa uu sheegayaa in ninkaa xilkaa uu ka eryey laakiin waa goor xere iyo fanaal ay kala dhaceen oo safka cadowgooda uu galay shalay iyo maanta raaskambooni ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa diyaarada lagu geeyey waxaana dhicisoobay qorshe axmed madoobe oo ahaa in ciidamadiisu ay ka shaqeeyaan in maanta aan diyaarada ka soo degin raaskambooni ciidamada ishor fadhiya ayaa dhinac weliba loo dhammaystiray saanadda si kan kale uu afka ciidda ugu daro iyadoo saraakiisha ay la soo hadlayaan dad madaxa oo ewal taleefanada in ay ka qabtaan ay adkeed amaba lambaradooda aanay haynin qaar ka mid a ciidamada axmed madoobe oo ka diray magaalada kismaayo ayaa waxaa la sheegay inay u gacan galeen ciidamada dowladda federaalka ah ee raaskambooni ku sugan wararka qaar waxa ay sheegayaan in doontii ay saarnaayeen ay la luntay shidaalkuna uu ka go'ay waxaase jiri kara qorshe kale oo siyaasadeed iyo in ciidamadu ay iskood ugu tageen waxaa la arkayay ciidamada dowladda federaalka oo ciidamada axmed madoobe hubka kala wareegay islamarkaasina ka tirsanaya ciidamada jubbaland waxa ay baracayimaan ka joogaan gobolka inta kalena waxaa ku faafsan xarakada shabaabulmujaahidiin iminkana culays kale ayaa dusha ka soo koray sidaa awgeed axmed madoobe waxa uu saraakiisha faray in xero weliba ciidamada jooga ay hegankii ugu dambeeyey geliyaan ciidanka jubbaland may maqlaysin may maqlaysin saacaddaa laga bilaabo istaanbay haaba saacaddaa laga bilaabo istaanbay baatiin halkan waa deegaanka qooqaani oo askarta joogtay la amray in mid waliba qoriga liifkiisa uu ku gambado nin walbo qorigaada iyo booshkaada hayso wax kastaa dhici kar wax kastaa dhici kar isanbiga la ahaado dee in la isbarta unbaa fiican xasan sheekhow aqoon iskuma kaana dhinno jubbaland iyadoo inta ka yar baad isku dayday waad ku sharaf waaysay saakana annaga quwadda afrikan la midna nukleerkii kim jong un besin baa naga maqan ciidanna waan haynaa cududna waan haynaa maxaan rabaa halkan inaan fariin kale oga diro ilmaha yareeree la soo qaldayo waalidiinta dhashow maxaan idin caddaynaynaa askarigii intuu qori soo qaato jubbaland soo aado inuuna qorina idinkugu dhaaran hala ceshto ilmaha ilma yaroo daraagiis qabaana ee daroogistayaal oo diyaarado la soo saarsaarana ragay wax ka qabanayan ma nihin haddana maxaan rabaa xamse cabdi bare inaan la hadlo xamsow hal geelada boqol ku tahay shalay axmed madoobe kursiga ku geeyey iyo jubbaland wada socoto saakana diyaarada ciidanaad ku soo weerartay waxay ku dhaxal siisaan arki doonnaa waxay ku dhaxal siiso yaan arki doonnaa annagu diyaar baan nahay nabaddana diyaar baan u nahay sharkana diyaar baan u nahay reer jubbaland baa nala dhahaa digdigna waxba nagolama qabanayo caga jugleyna waxba nagolama qabanayo bale waxay ku dambaysaan arki doonnaa adigana diyaaradaha ku soo qaad annagana aan boholayno annagana aan boholayno waan diyaar garaysan nahay magaalada kismaayo ayaa ah halka ugu daran ee xamse iyo xasan ay ku haminayaan in ay la wareegaan ugu yaraanna ay qalqal iyo qalalaaso ka abuuraan si maamulka jubbaland uu kala daato oo uu noqdo hal haaday iyo hal hiibshay inkasta oo halkaa ay joogaan ciidamada kenya axmed madoobe waxauu habeenayo maalinbuu wadaa shirar si uu u difaaco jiritaanka maamulka uu madaxnimadiisa markii saddexaad isu caleema saaray markii la doortay waxaa weerar afka uu ku qaaday ra-iisul wasaare xamse oo iminka ka dhigan gudinta ugu weyn ee xasan sheekh uu adeegsanayo xididasiibka maamulka axmed madoobe majaraha uu hayo si meesha looga saaro dabadeedna loo abuuro maamul u hoggaansan amarada madaxda federaalka waxaa nasiib darro ah wiilka shalay aan xildhibaanka siinay ee ra-iisul wasaaraha noqday maanta inuu noqdo cidda loo adeegsanayo jubbaland burburinteeda waa nasiib darro waxaan ku leehay ra-iisul wasaare xamsow waxaan waa taariikh berri bay qoli doontaa deegaan baad ka soo jeedaa dad baad matalaysaa inaad dagaal u xaydxaydato oo aad tidhaahdo jubbaland baa la dagaalama burburinaya shalayna mayna dhicin maantana ma dhacayso kuwa adiga kaa waaweyn baa isku dayey kuwa kaa awood badan baa isku dayey dowladay ahaayeen kuwii fartii igu yeedhayaa lahaa sidaa iyo sidaas xamse hore iyo ugu hor yimaday qorshaha axmed madoobe uu waday ee dib isu doorashadiisa la xidhiidha kadib markii uu dantiisa ka dhex arkay inkasta inkasta oo madaxda federaalka oo xamsaha qudhiisu ka mid yahay ay dantooda gaarka ah wataan xildhibaanada federaalka qaarkood gaar ahaan kuwa jubbaland ka soo jeeda ayaa axmed madoobe garab taagan waxayna ku sugan yihiin kismaayo waxay sheegayaan in haddii maamulka jubbaland burburintiisa loo soo guntaday ayaguna ay doonayaan in maamulka muqdisho fadhigiisu yahay ee federaalka ay burburiyaan waa kan xildhibaan cabdirashiid xidig oo xubnahaas ka mid ah haddaannahay golaha baarlamaanka federaalka ku matala jubbaland ma dhici doonto haddii ciidamo lagu qaaday helikobtarro oo lagu geeyey deegaanno nabad ah oon dhibaata ka jirin annaguna helikobtarraan qaadanaynaa baarlamaanka ayaan tegaynaa xukuumadda iyo dowladdana meesha ayaan ka saari doona dhinaca gobolka gedo waxa uu ka mid yahay meelaha xiisaduhu ka jiraan etoobiya oo awal dowladda federaalka u diidanayd in wefdi ka socda uu tago magaalada garbahaari ayaa iminka waxa ay ogolaatay in halkaa uu ka dego cabdulaahi shimbir oo ahaa guddoomiyaha gobolka gedo maamulka jubbaland ugu magacaaban laakiin iminka dhanka dowladda federaalka ah u dega rogtay kadib markii ballanqaadyo loo sameeyey axmed madoobe maamulkiisu waxay weerar afka ah ku qaadeen guddoomiyaha ka daldoorsaday waxaanay ku eedeeyeen in uu deeq gobolku lahaa leexsaday sidaa daraaddeedna ay xilkii ka qaadeen cabdulaahi shimbir waxa uu laba farood u taagay guddoomiyaasha degmooyinka waxaanu ka dalbaday inay kala caddeeyaan in maamulkiisa ay raacayaan taa micnaheeduna uu yahay in dhanka dowladda federaalka ay u soo weecanayaan iyo in ay dhanka axmed madoobe kasii mid ahaanayaan waxaa kaloon raba inaanu mahadceliyo ciidamada admis oo ayaguna ammaanka nagala shaqaynhayo si weyn oo xoog badanna u soo dhoweeyey imaanshiyaha iyaga ooga qayb qaatay amnigana wax ka sugay wada shaqaynta iyo amni wada ilaalintana waa ku faraxsanahay admis iyo ciidamada dalka noocyadooda kala duwan intaa kadib waa iswaraysan doonnaa waxaan rabaa hal kelmad inaan idhaahdo guddoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolka qaybaha maqan waxaan leeyahay meel dhexoo la istaaga ma jirto waxaan rabaa afartan iyo siddeed saac dhexdooda warkiinna caddaysta anaa gumaratooreyd in aanaa idin xukumo insha allah waxaad qaadanaysaan amarkay ciddii kaleo hadda meel kale waxaan qaltaagaysana soo dhowaadaan leenna wixii aad ka gurtaan insha allah waan arki doonnaa iyagana waxaan leeyahay meel dhexoo la istaaga ma lahane kuwii had hadlay oo hadalladiinna ka soo noqda guddoomiyaasha degmooyinka baardheer iyo luuq ayaa waxay ku jawaabeen in ay axmed madoobe la safan yihiin waa ninka la yidhaahdaa saaxiibkay cabdulaahi shimbir barasaabkii hore ee gobolka gadow annaga ninkaas hadda cidda soo dirtay ma garanayno kolley ma kuwii ariga soo xareen waayey baan annaga geel u dirsanay buuri kuwa ariga soo xareen waayey miyaan geel u dirsanay cabdulaahi annaga sida loo magacaabay toddobada degmo oo gobolka gado meel uu tagay oo shaqo ka qabto ma jirto maanta inuu asiga oo haddana dambiile eh oo ka dhacay hantidii gobolka gada fatahaadihii ku dhuftay dhibaatadii ku dhuftay saan u sugayna ilaa amminkaan ku sugayna xilkan shalay laga qaada oon ognahay iscadeey iyo degdeg inuu yidhaahdo taas nasiib darro wey anigu nin odayo garbaarira tago inuu yahay waan u aqoonsana cabdullahi shimir warkayda dhexda ma yeelin uma aqoonsana barasaabka gobolka gada aniga maanta tiital anaa leh anaa guddoomiye degme eh adigoo guddoomiye gobol ah oo rabbi kugu irsaaqay inaad ummaddan mas-uuliyaddoodii qaadda maanta oo aad mucaarad noqotay ood aragtidaadii siyaasiga heed beddeshay maxaad gada ku soo kordhin kartaa maxayse kaa faa'iidahayaan bulshada jubbaland awalan waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo anoo ah guddoomiyaha degmada baardheera kuna hadlaya afka gobolka qoraahdii maanta ka soo yeertay guddoomiyaha gobolka inuusan annaga nagu matelin jubbalandna ku matelin gobolka gedana ku matelin asagana ay keli ku tahay annaga waxaan nahay maanta hoggaanka annagaa ummadda u hayno horey dowladda federaalka ah waxay xilligii farmaajo isu khilaafeen axmed madoobe muddo dheer kadibna arrintu wadahadal ayay ku dhammaatay waxaa xusid mudan in laba kun sagaal iyo tobankii markii axmed madoobe dib isu dooranayay magaalada kismaayo ay tageen niman murashaxiin ah oo dhanka dowladda federaalka ah laga taageerayey hub ayaana la isu qaatay laakiin qorshaha in nimanka midkood xilka hanto ayaa dhicisubay kadib markii axmed madoobe asiga oo ciidan ku daajay magaalada kismaayo uu dib isu doortay muddo xileedkii hore ee xasan sheekh sidaan oo kale ayaa khilaaf adag waxa uu dhex maray asiga iyo axmed madoobe aakhirkiina magaalada adisababa ee caasimadda dalka etoobiya ayaa labada dhinac khilaafkoodii lagu soo xaliyey hadda bulshadu waxay daawanayaan loolanka labada dhinac u dhexeeya inkastoo madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu dhammaantood ay shisheeyaha u daacad yihiin haddana ayaga ayaa kala coodubilaysta ninka ugu daran ee ay u arkaan inuu ugu jirjiroolaysan yahana waa axmed madoobe taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalka ah fahad yaasiin ayaa horey loo weydiiyey waxa uu ku macnay karo axmed madoobe axmed madoobe sidiisba waa mashruuc ajnabi oo lagu beeray soomaaliya soomaaliyana ku nool haddaa si kale kugu dhigo axmed madoobe waa kansar siyaasadda soomaaliya ku jira maalinta uu siyaasadda soomaaliya meel uga baxo maalintaasayna soomaaliya hagaagaysaa shir golaha wasiirada ee dowladda federaalka ay muqdisho ku yeesheen islamarkaana uu guddoominaya ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxaa lagu sheegay inaanay oqoonsanayn dib isu doorashada axmed madoobe waxaana intaa lagu daray war micnihiisu yahay ha la soo xiro goluhu haddaba waxa uu farayaa gariiqaanka guud ee dowladda federaalka ee soomaaliya inuu si deg deg ah uga howlgalo horgeynta maxkamadda sare ee dalka dacwad lid ku ah dhammaan tallaabooyinka aan waafaqsanayn xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee uu ku kacay hogaamiyihii hore ee jubbaland axmed maxamed islaam qodobka labaad dhaqangalka qaraarkan golaha wasiirada qaraarkani waxa uu dhaqan galay caawa oo ay si buuxda u ansixiyeen dhammaan golaha wasiirada islamarkaana uu saxiixay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdi bare